maamulka degmada wasiil ee koonfurta gobolka mudug oo kaashanaya qurbajoog soomaaliyeed ayaa degmadaasi ka hirgeliyey aarga cusub taasi oo kaalin ka qaadanaysa bilicda magaalada wasiil xubno ka mid ah maamulka degmada wasiil iyo qaar ka mid a qurbajoogta dhisay argadan ayaa ka waramaya muhiimadda argadan ay u leedahay bilicda magaalada tan markii madaxweynaha galmudug ku magacaabay degmo ku magacaabay waa waqti sideed bilood camal laga joogo ma ahan mid ugu horraysay oo aan dhisnay ma ahan waxaa la dhisay howl weyn oo maamulka degmada meesha laga dhisay oo qofood qaada baa la dhisay waa midda labaad middan mid labaad weeye maanta aan meetan aan mid ku xarigi jirnay weeye waxaana jecelnahay haddii ilaahay adno labadii biloodba inaan meel kale aan dhisno oo la xarigi jiro haddii ilaahay adno waxaan kaloo maanta halkan aan ku faraxsanahay inaan ka soo qayb galo argada ama raaboodka degmada wasiil dhexdeeda laga dhisay laba sano kabacdi wasiil waxaad moodaa in horumar weyn ay ku tallaabsatay awel waxaa qabyo noo ahay isbitaalkii weyn ee degmada oo degmadu isku xilqaantay oo dhul boqol boqola intii la bixiyey la bilaabay laakiin waxaad moodaa in horan badan lagu tallaabsaday sida in dugsigii sare wasiil laga qalinjebiyey in dhallinyaradii ay horumaro badan samaysay oo maanta awal hadda ka horna aan dhisnay argadii ugu horreysay ee degmada laga hirgeliyo runtii habeen madow aan leyr ku dhisnay gabadhii ka shaqaysay maantana midaan ka shaqaysay farxiyo waxaan leenahay aad baa u mahadsan tahay wasiirkii hore ee wasaaradda dekedaha dowlad goboleedka galmudug cabduqaadir cali jaamac ayaa bogaadiyey dhismaha argadan
waxaan rabaa halkaan inaan uga mahad celiyo dadkii argadan soo qabanqaabiyey ee qarashka ku bixiyey ee wakhtiga ku bixiyey oo maantay suurto geliya ayadoo quruxdaan leh inaannu xarig jarno dadka dadna waa dad hadda magaalada jooga oo ururka dhallinyarada iyo odayaasha iyo culummada iyo gabdhaha intuba ay maaragtay ka mid yihiin iyo gabarh kaalin qaadatay aad iyo aad muhiim u ah oo runtii kaga duwan dadka kale waa farxiyaddiini waa gabadhii argadaas kalena oo magaalada laga soo galana ee hadda ka hor hormuudka u ahayd qofka bulshada waxtarka u leh in la magacaabo oo la sheegsheegaa waxay keentay waxay dhiirigelin u noqotaa kuwo kale inay soo dhiirradaan oo ay yimaadaan ree wisil meeshaan maanta degmo sharciga weeye